inta daymaha dibile laga cafiyana waxaa helaysaa fursad maalgashi soomaaliyana waxaa hadda u baahan yahay waa maalgashi
waa ugu wanaagsan tahay haddaala inaan daawayaasha dhigitaasha markaan fursadooda siiyada si aan u ogaano aragtidooda iyo dareenkooda ku aadan shirka london iyo barnaamijka waxaan wala qalqalanay qofka ugu horeeya qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca yaalkaa joogto
magacaygu waa cabdullaahi muuse waxaan joogaa magaalada muqdisho cabdullaahi bulsho joogtaa soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka kulanka toddobaadka oo wasiirka fafinta marti ku yahay shirka london aragtidaada ku aadan iyo waxaad lagu ilaaginaha jira ayaa musu-aal
horta waa salaamayaa wasiirka iyo maxaatay gaadiyaha barnaamijka waan salaamayaa haddii aan ugudbo haddii aan ugudbo barnaamijka horta runtii barnaamij shirka london ka dhacay waa shir aad u fiican oo soomaaliya iyo jiilo fiican u sameynaya marka la fiiriyo dawladda soomaaliyana waxay la tagtay qorshooyin aada u wanaagsan oo runtii ah qorshooyin dhaxalgal ah ama istaraatiijiyad cad oo maxaata dhanka amniga ah sidoo kale dawladda soomaaliya waxay codsatay in cunaqabateynta hubka la qaado laakiin markii la fiiriyo cunaqabateynta hubka xamar in la qaado ani waxay la taara'iyeen in xilligeeda aan la joogin sababo jira awgood marka koowaad wadanka waxaa ka jira maamul goboleedyo fara badan oo runtii mid walbaaba uu itijaah ama uu leeyahay direction keligiisa markaad fiiriso ciidamada jooga jubbaland dawladda ka maamar qaataan markaad fiiriso ciidamada jooga puntland dawladda ka maamar qaataan waxaasoo dhan waxaad moodaa inaanay dawladda ka wada amar qaadan marka markii hore in inta la sameeyo ciidamo isku dhafa oo midaysan oo dawladdu leedahay in itijaah gooniya la sameeyo oo markaas barnaamijka la dabaqo ayaa ila fiicneed
waa garta ra'yigaaga su-aal haddaad qabto aan weydiinayo wasiirka waxay tahay shalay markii aan dhegaysanay barnaamijka runtii waxaan dareemaynay wadamada deriska soomaaliya deriska laa horay inay xoogaa uga cagajiiri jireen in soomaaliya cunaqabateynta laga qaado laakiin hadda ay ayagu codsanayaan marka maxaa is leedahay maxaa soo dedejiyey inay hadda ayagu codsadaan is leedahay
dalalka deriska aan codkooda ay ku biirayaan soomaaliya cunaqabateynta laga qaado maxaa soo dejiya waa mahadsan tahay wasiirka waxay gaawdaan wasiir dhowr qofood aan isku xijinaya si hal mar aan ugu wada daamin waqtiga soo kala deeqaansano qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام macaya halkaa joogto
وعبد عمر كويس دقمو برعالة قبل دقيق ku celi magaca
عبد عمر كويس cabdi soo dhawo cabdi gulaalaad joogtaa kusoo dhawo barnaamijka ra'yi su-aal maxaa noo wadagaysaa
waxaan rabaa shirkiinan saarxayata barnaamijka hadda soomaaliya waxaa loo bahan qaada shirka ingiriiska in laga inay ka sheegato in laga in laga qaado naqabitaanta hubka
ku celi
soomaaliya waxay ballan qaadatay shirka ingiriiska xagga ballan qaaday inay in laga qaado hay-adda cunaqabataynta hubka marka waxaan weydiiyaha wasiirka haddii cunaqabataynta laga qaado ma laga yaabaa in hubkaas loo ista- loo isticmaalo xagga qabiil ama xagga argixisada ugacan galo dawladda ay
waa mahadsantaha cabdi wasiirku waa uu kaaga jawaabi doonaa qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
halo waa waa magacay halkaa joogto
walaalow magacay waxaa la dhahaa injineer maxamuud cabdi dege waxaan joogaa degmo doolow gaar ahaan gobolka gada maxamuud doola waa joogtaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal waxaa murti ku ah wasiirka faafaahinta shirka london baa ka hadleen maxaad nala wadaagaysaa
de marka horta waxaan salaamahayaa bahada safiga qaranka ugu horeeya raadiyaha daame daahir cabdiraxmaan daari jeesow iyo sidoo kale wasiirka ruufaafinta iyo hanuun daweynaha cabdiraxmaan idriisow waxaan dhihi lahaa waxaan weydiin lahaa haddii ay noqoto in laga qaado soomaaliya cunuqabataynta oo madaxweynaha codsaday haddana aan dareemin anaga ilaa shala aan ku xirnay barnaamijka ilaa darada shirka u turmahayay ma laga adkaan karaa nimankan haddii hubka cunuqabatayn laga shaqaadin karto hadda si badan uu jiro oo isku xirnaansho xoogana hadda ayna fikirin dhanka maamul goboleedyada dalku uu hadda uu ku jiro wadaxe wadooyinka ay badana xiran yihiin waxaan dhihi lahaa wasiir waxaan weydiinayaa qaabka loogu dagaalan karo ama qaabka ugu haboon ee wax looga qaban karo nimankan jadi jejiska ayaan dhihi lahaa weydiiyaa wasiir
maadsantahay wuu soo dhawow waxaad moodaa qodobka ku saabsan cunaqabateynta hubka in soomaaliya laga qaado in si gaara dadku ay shirkan waxyabay ka soo bax uga danaynayaan ama looga hadlay haddaad si kooban ugu jawaabto cabdullaahi aa muqdisho joogay marka hore taa uu soo jeediyey marka labaadna wuxuu ku weydiiyey su-aal ku saabsan in dalalka dariska codkooda ku biireen maanta in soomaaliya cunaqabateynta laga qaado maxaa sabab ay dowladdu u aragtaa aad iyo aad waa aadan horta umahad celinaa cabdullaahi muxuu ahaa muqdisho joogo cabdi oo guriceel jooga iyo nidaam maxamuud oo gedo dhammaantoodna arrimahay ka hadleen horta arrimaha cunaqabataynta waa waana isku dhidhowaayeen kow waxay walwal ka muujiyeen hadda xiriirka gobolada iyo sidii loo hubin lahaa in qorshahaas uu noqon karo qorsho miro dhali karo lagu guuleysan karo iyo tii cabdullaahi oo ahayd dowlad go- muxuu ahaa dowladaha dariska ayagana hadda codsaday ee, runtii dowladaha dariska horta haddaan ku warmaro sababta ay u codsadeen wax kale maa soomaaliya oo diyaar ah oo isla socota qorsho wadato ayaa meesha la geeyey waddan walbana waxaa laga sii codsaday intaan qorshaha la horgeyin inay qorshayaashaas taageeraan marka waxay dadaal lasoo qabtay aad iyo aad maaragtay dowladda eh, muxuu ahaa ugu dadaashay labo eh, arrinta tan oo ah een cunaqabateynta hubka haddii la qaado hubka waxaa mas-uul ka ah ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga marka marnaba ma noqonayso hub dowlad goboleedyo la siinaye hub wuxuu noqonayaa ciidankii qaranka ee dowladda soomaaliyeed uu leeyahay isaga maamulaya muddana waxaa laga shaqaynayay intii ay socotay khafiifinta cunaqabateynta hub kasta oo la dalbado marka la keeno waxyaalaha la iska rabo in la fuliyo si loo hubiyo hubkaas inuusan gacan kale gaarin iyadoo muddo oo samaynay soo socoto waa lagu guulaystayo sababaha keenay in caamka hadda u ololeeyo horta arrimahaasaa ugu weyn iyo ta ugu muhiimsan waa ciidanka soomaaliya inay geesiyaal yihiin waxna qaban karaan la arkay marka arrimahaas ayaga marka waxaan isleeyahay wax walwala haba yaraatee ma jiro maanta waa maalinta ugu habbooneed haddii kale waxay noqonaya ciidankan hadda tobanka sano noo joogo inay weligood iska joogaan dalka taasna macquul maaha dalka soomaaliyaas kale soomaali inay amniga iyada soo ceshato ayaa muhiim mar haddii taas la helana waxaan isleeyahay waxa waaye aad baa looga guuleysanaya kooxaha argixisada ah wasiir haddaan si kale u dhigo sida maxamuud su-aashis waxay ahayd ma laga adkaan karaa haddii cunaqabateynta soomaaliya laga qaado hubka al-shabaab iyadoo isfahan laga ay gaarayaan dowladda iyo maamulada marka waxaan rabaa inaad bal dadka la wadaagto siyaasada ay dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka baa ka leeyihiin dagaalka al-shabaab ka dhanka
runtii waa sax een, madasha madaxda qaranka iyo madaxda ee, dowlad goboleedyada een, aad baa arrimahan looga hadlay waxaa la isla gartay arrimaha amniga in mudnaan gaara la siiyo in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro ee, kooxaha nabadiidka ee diidan inay muxuu ahaa system ka mid noqdaan ama ay soo dhiibaan waxaa la isla gartay qorshaha amniga ee la horgeeyey ee, london ee- oo ay dhammaan wada saxiixeen waxaa la isla gartay golaha amniga qaranka in goboleedyada xubno laga siiyo oo ay ka mid noqdaan arrimahaasoo dhan waxa loo sameynaya waxay tahay soomaali oo wada socoto oo mid ah oo wada jir ah keliya ayaa looga bixi karaa caqabadaha iyo dhibkana haysto Ee, martana waxay sahlaysaa wada shaqayntii xiriirkii waxay sahlaysaa in dowladdii federaalka ay noqoto dowlad waddankao dhan muxuuaha ka shaqaysa waad ogeedeen safarkii etoobiya oo madaxweynaha ku tegey sidii dowladda etoobiya ay u cadaysay in dowladda federaalku ay tahay cidda keliya ee waxoob usoo marayso arrimahaasoo dhan marka waa arrimo dadaal socda oo isbiirsaday dowlad goboleedyadoo diyaar ah inay dowladdoodii ay fahmeen caalamka haddaad adiga hal dowlad ahayn oo kala socotid caalamka nasarkooda kuma tixgelinayo marka midnimadii wadajirkeena runtii waa mid muhiima arrimahan waxaan isleeyahay bacdamaa heshiis iyo isfaham uu jiro oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo ku saabsan dhanka amniga iyo nabadeynta la dagaalanka kooxaha argixisada iyo xasilinta dalka intaasba waxaan isleeyahay waa fursad qaali ah Een, oo haddii dhaqaalihii ama taageeradii caalamiga loo baahnaa la helana waddankan amnigiisa in muddo laba sano ah lagu sugi karo ayay dowladdu aaminsantah wasiirka sakow qodobada amniga iyo dhaqaalaha shirka london waxyaabaha looga hadla waxaa qayb ka ahaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo dowladda qayb ka ah waxyaabaha laga dhowrayo ama laga sugayo waxyaabihii ka soo baxay marka xagga doorashooyinka haddaad si kooban u guud marto maxaa ka qoseeyey ama eh, doorashooyinka xaggooda maxaa laga yidhi
waxa laga yidhi waxay ahayd ee, qorshe guud oo ah siyaasadda iyo sidii waddankan dowladdan waxaa la siiyey loo igmay inay dalka gaarsiiso doorashooyin hal qof iyo hal cod ah caalamka marka waxaa laga tegay sidii doorashooyinkaas ku dhici lahaayeen tallaabooyinka u baahan inay dowladdu qaado ay ka mid tahay heergelinta asxaabtii siyaasadaha ay ka mid tahay maxaa dastuurkii dib u eegis lagu sameeyo ay ka mid tahay sidii awood qaybsigii heer federaal iyo heer muxuu aha dowlad goboleed ay u qaybsan lahaayeen dhaqaalihii ay u qaybsan lahaayeen siyaasadii ay u qaybsan lahaayeen muxuu ahaa khayraadka dabiiciga arrimahaas oo dhan waa arrimo tallaabooyin isxigxiga oo la rabo in lagu gaaro hal cod iyo hal qof caalamkan waxaa loo bandhigay inay sidii hore aysan dhacaynin oo hadda ay ka duwan tahay dowladdan cusubna ay doonaysa isbeddel dhab ah isbeddelkaasna uu yahay sidaan sidaan wax u rabnaa sidaan sidaan noo taageera marka qorshihii ay dowladdu bandhigtayna aad baa loo soo dhoweeyey lagana wada shaqayn doonaa caalamkuna diyaar u yihiin inay naga taageeraan
dib baan waxaan u laaban doonaa daawayaashii dhigataasha qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaca halkaa joogto
بدر أواش عيسى وحن جوجا تكمل بورها كوي قبل كباي beder buuraka baa joogtaa soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka kulanka toddobaadka oo wasiirka faafinta maktubka yahay shirka londonna aan uga hadlayno bal ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
waxaan idin wadaagayaa eh, hubka unaqabateynta soomaali saaran marka eh, maxaa hortaagan in hubka mar horna laga qaado maxaa hortaagnaa
waa mahadsan tahay beder inkastoo wasiirku uu hore u macneeyay haddana mar kale waan siin doonaa inuu si kooban kaaga jawaabo wax marka hore hortaagnaaba in soomaaliya cunaqabateynta laga qaado qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام oo magacaaga halkaa joogto
أبو واحد يدعى بارلين وحاجة سويدن baarliin soo dhawo swidna joogtaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka faafinta marti ku yahay ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
انت وادن وداقة يا أبو سي قد انت وادن وداقة إن شاء الله
baarliin t v haddaadan fadlan telefoonka igala soco soo dhawo waa lagu maqlayaa
هيا ده محايا كان السلام عليكم معان مبنى إيه جوابا وداقتي waa lagu maqlayaa barnaamijka waad ku jirtaa soo dhawo ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
يا يا رأي وادن وداقة وحاجة وداقة يا إن محايا كان ودن كي هورت مانت وصل أبوانين غالاتية يا بوك وأوجد شتي كدعا إنجليزيا صبحا أنا أنا وحكر متودن كي إلا هدى مع الكتب
iska gaabi baarliin telefoonka igala soco t v-ga iska gaabi codkiisa iska xir baratay maasha allah injineerku waa salaamaya ishidan aan joogaa maanta saacadda waa konton konton camal aan jiraa nolosha halkan iima qalsamayso qof wax soo barataana maantana ma rabin ilaa hadda aan dhaho wadankii waan ka ku- ka rabaa inaan maxaytan shaqo ka helo laakiin inaan ammaan ku helo ayaan rabaa injineerku waa salaamaya waxaan rabnaa inaan noqono dad isla wada jira oo wada socda oo aan kala qoqobneyn ma garatay marka waxaan idinkaga baryahayaa madaxweynaha ilaha idiin doortay inaad ogaataan qabiil xagga iska dhigtaan injineerka waa salaamaya insha allah biidnillahi kariim waaya baarlin waa mahadsan tahay dareenkaaga aada nala wadaagtay qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga halkaa joogto
والله waxaa la yidhahdaa saado waxaan ka soo wacaa dalka Switzerland faaduma switzerlandaa joogtaa soo dhawo kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka
ku dhowahay adiga iyo injineer Yariisowna waa idin salaama waana soo dhaweynaynaa shirka laaban waa shacabka Soomaaliga oo ku faraxsanaa in hubka loo furo si dalkan oo lagu xoreeyo aan kasoo tagno annaga ilmaheena inta waa ku dhintoonay ra-iisul wasaaraha waxaa dhagaysanay khudbadiisa wuxuu oygiyahay qof niyad jabay ra-iisul wasaaraha waxaa dhehnaa ha niyad jabin annagaa garabkiina taagan injineeridiiso ha isdhiibina ha isdhiibina dhib badanaa la kulmaysiin laakiin haddana shacabka soomaalida annagoo dhan inaan soo baxno oo idin garab istaagno ciidanka xoogga dalka aan kasii noqono aan diyaar u nahay ra-iisul wasaaraha waxaan ku codsanaa inaan niyad jabin waa mahadsan tahay faaduma wasiir soo dhawo bal markaad eegto dareenka ka muuqanaya dadka qooba joogta ee laba qofood oo meelo kala duwan hadda sweden iyo switzerland laba gabdhooda naga soo wacay ee, iyo qofkii hore ee buurha kaba joogay marka si kooban hadad ugu wada jawaabto runtii horta bedera buuraka waa aada u mahadsan yahay waxa hortaagnaa cunaqabateynta wax kale ma ahayn bacdamaa dowladdii dhexe annaga naga burburtay haddana nidaamkii muddo ayaa cunaqabateyntan ay soo taagneed mar walbana waxaa la sugayay marxaladdii ugu habboon oo ciidan xooga dalka soomaaliyeed oo dhisan dowladdii oo noqotay dowlad maaragtay si wanaagsan u shaqaynayso dhammaan gobolladii wixii gaara arrimahaas ayay ahaayeen arrimihiina waxaa jiray shuruudo ku xirnaa oo mar walba la rabay shuruudahaas waxaa ka mid ahaa kow markii dowladdu dhowr jeer codsatay in la qafiifiye oo la yidhi waa dalban kartaa laakiin waa inaad qaramada midoobay ogolaasho ka soo heshaan hubkii aad keentaan meeshuu ku baxay iyo siduu u baxay la caddeeyo tiibaa muddo tijaabo lagu jiray hadda tijaabadii waa laga baxay marka waxaan isleenahay hadda waa marka u baahnaa in muxuu ahaa la qaado caalamkana ay ogaadeen in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin ciidan haddii uu helo tasiilaad uu si wanaagsan maaragtay dalka u xoreyn karo barlin iyo faadumo runtii aadaan uga mahad celinaa inay iyagoo jooga sweden iyo switzerland na soo wacaan dareenkooda nala wadaagaan runtiina waan idinla qabnaa annaga soomaaliya wax keliya looga bixi karo waxay tahay in lais aamino daacadnimo loosu noqdo midnimadana ay noqoto waxa na mideeya oo aan ka fogaano waxyaalaha yareerkana kala qaybiya أما أنت وزير دون والله ما عندنا قاطع تلفون هذا قاطع قاطع هجرة هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا أنت جوتو
أنا مقدس أيام جمعة محمد حبيب الله
والله كنا قطع أثرنا وقعد نوع كأدي
محمد أحمد جوجل مقالة مقدسو محمد يسأل وكسأل برامج يكون كدوات شركة لندن يا حبيبي كسب بحر كسر كان وزير كلها كنت أنا مرتكوي هاي رأي سؤال محمد لو ذايته
سؤال بقى وظيفة ما وظيفة ولا وظيفة وظيفة بي أبي نقول يستوين حبك لا قالوا أن غلطينك إذا حبك أصلا إلى عليك كراء الشباب waan ognahay in mar walba ay u gudbi jireen dad dawladda ciraaqaad waxayna ka iibsan jireen see loo yaray karaa waxyaabaha noocaasa soo kama imaan karto in hubkii shabaab gataan bacdina ay dawladdii kula dagaalamaan maasantaha maxamed wasiirku waa uu kaala jaabi doonaa qofka kale ee ku xiga aan jeclahay inaan fursad siiyo alo asalaamu calaykum
halo salaamu calaykum waala salaam waraxma wala ma cayaalkaa joogto
طبعا البيت ما ابوي عين جوز
magacaaya
والله محمد عبد الله soo dhawo kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad la wadaagaysaa
والله وقتو دبا وحان انا أنا جعلها معنا انا قبطين ونسارة وفقت عبديسة ان انا قاعدة ولا
waa mahadsantahay cabdulaahi haddaad dib nooga soo biirta daawada ama dhegeyste barnaamijka waa kulanka toddobaadka ee raada muqdisho t v qaranka waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dadadka horumarinta dadweyne waxaanu ku eegeynaa wax xiriir ka soo baxay shirka london ee fursadda soomaaliya uu yahay qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبا كل سلام يا ولالك أدقي وزيرك وزارة ورفافين تبطل إسكارسين الصومالي aaday magacaayo halkaa joogto
مقعيك وإقرأ وحن جوغا مقالة البلدونية حرونة قول كيران iqra beledweyna joogtaa ee soo dhawo barnaamijka kusoo dhawo
ما شاء الله ولالك وكل وهي إن أنا سؤال أول دي معي لكن وزيرك وحن لي هاي إن sida aad u wadin hawshin ilaahay idinku karab galo afarta sano ay soo socoto insha allahu tacaala wanaagkiinana mar walba dadka soomaaliyeed way danaynayaan mar walba horumar baan rabnaa inkastoo aan ku dhalanay dagaaladii sokeeye haddana aan wax ku bar ku baranay aanu kusoo barbaarno waxaan jecelnahay dalkeena inay ka helno dowlad rasmi ah oo caadil ah afarta sano soo socodana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala isbedel haddaan ahnay dhalinyarada soomaaliyeed aad baan idin salaamaya galabtaa idin wacan hadda su-aal kale aan weydiiyey ma hayo wasi- wasiir santahay iqra shukran aad baa umahadsan tahay qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum
هلو walaal magacaayo halkaa joogto
والله ما أيوة إبراهيم أبا وحنشوق دلك هولن ibrahim holna joogtaa ee kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaana la wadaagaysaa
ولا لو حنطبع إنان معرفة سؤال ويديو آه، مسؤول يريسو ماشي فردية هدي أنا قوتين تهبك الصوماليا اللي قادو maamul goboleedyaad jira oo maaragtay dawladdii in- sida aan ognahay dhinac ordaya oo wadamada deriska ah ayadan dawladdu ka warqab iska aadaya marka hubka ma nidaamkii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee soomaaliya lahaa jirtay aa loo maamulaa mase hubka yimaada sida hadda aan ognahay maamul goboleedyada qayb qayb maaragtay wax loo siiya haddana hubkii qaab maamul goboleedyo loo qaybinaya marka waa maasantahay ibrahim wasiir soo dhawow inkastoo su-aalaha markaad eegta iyo xagga dareenka dadka ha noqoto taageerada dawladda ay dareenku dadka ay muujinayaan uu badan yahay hadaad dareenkii iyo su-aalahaas si kooban uga jawaabto runtii aada uga mahad celinaa dhammaan intii muxuu ahaa qadka fursadda u heshay maxamed oo muqdisho joogo cabdullaahi afgooy joogo iqra beledweyn joogto iyo ibraahim holan joogo arinta keliya waxay ahayd horta midda guwaabada iyo dhalinyarada oo iqra aada uga mahad celinaa maanta dhalinyaradu waa cududda u baahan dowladnimada waa cududda u baahan in fursaddan abuurantay dalkii nabad noqonayo ayagina mustaqbal wanaagsan ku leh in runtii ay dawladda garab istaagaan sida ay diyaarka ugu tahayna aadaan uga mahad celinaa waana dareen dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan oo aan la sheekaysto ay wada qabaan taasna waxay nooga baahan tahay inaan idin dhiirigelino shaqo abuur dawladda ay diyaar uta samayso muxuu ahaa marka wadajirkeenna ayaa horta horumar lagu gaaraa arrinta ah maxamed al-shabaab in hubka loo gudbiyo horaan usoo hadalnay oo hubkan wuxuu soo maray doorar kala duwan waxaana lagu tijaabiyey markii la qafiifiyey maanta marxalad oo hore oo qabiil iyo shabaab dad taageeraya iyo hadda waa laga soo gudbaa umalaynaa maanta waxay maraysaa ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed oo aan qaabaysanayno oo aan habaysanayno oo aan doonayno inay dalkan amnigiisa noo sugaan si aan uga maaranno ciidankan shisheeye inta laga fikirayo al-shabaab iyo kooxaha nabadiidka waxaa fursad la siinaya in dalkan ciidankeena xoogga dalka soomaaliya uusan dhismin sida keliya ku dhismi karana waxay tahay in yididiilo la siiyo shacabkan ay ku kalsoonaadaan dowladooda iyo ciidankooda xoogga dalka soomaaliyeed shirkan london conference jato horta cano qabateen keliya ma ahayn mawduucyada looga hadlay horeyna waa uga hadalnay marka ani waxay la tahay dowladda ingiriiska oo loo mahad celiyo shirkan iyo sidee looga faa'iidaysan karaa burbajoogta soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga sideen isugu xiri karnaa sidee habeenkii xafladda qurbajoogta ay soo bandhigeen sida ay dowladda raalli uga yihiin iyo sida midnimada madaxweynaha iyo madaxweynahaas dowlad goboleed usoo bandhigeen sideen u xoojin karaa marka waxaan isleeyahay arrimahaas inay diiradda la saaro inay muhiim tahay
markaad eegto xagga arinta ruurjoogta kale wasiir waxaa muuqanaysaa dowladda inkastoo dadka gudaha jooga ay dadka dibadda joogaa markaad eegto taageeradooda ay si isku mida uga muujinayaan u dhiirigelinayaan haddana waxaa jirta in qurbajoogta ay yihiin xoog dalku uu ku tiirsanaa muddadii dalka burburka uu kusoo jiray sidee dowladda uga faa'iidaysan kartaa maanta xoogaas qurbajoogta ay haysaa runtii si wanaagsan shirkii hordhaca ahaa ee tobanka may ee ka dhacay londonna madaxweynaha aada buu uga hadlay wuxuuna ballan qaaday in la dhisi doono hay-adda qurbajoogta soomaaliyeed oo runtii samayn doonta isku xif kii loo baahnaa waa waa dhab muddadii dhibka jiray waxaa lagu soo umooday waa qurbajoogta ha noqoto muxuu ahaa biilasha ay qoysaskooda usoo diraan ha noqoto ganacsiga ay ka abuurteen ha noqoto sida ay mar walba aqoonta iyo xirfadda ay soo barteen ay rabaan dalkooda inay ugu shaqeeyaan marka runtii adduunkan waaran wadamada burburka noocan oo kale ah aada waxaa u dhisay qurbajoogta oo wadamadaas haddana dowladdan eriterea waxay ku dhisan tahay qurbajoogteeda bil walbo canshuur ayuu qof walba oo dibadda jooga iska soo gooyaa una soo diraa dowladda eriterea marka runtii annagana heerkaas in la gaaro oo ay ayaga dib u dhiskii qayb ka qaataan horumarkii dalka maalgashigaa raadinayn naftirkeeda ayagaa kaalin weyn ka qaadan kara marka muhiimadaas ayay leedahay shaqsi kastoo soomaaliyeedna waa muwaadin hadduu dibadda joogo hadduu gudaha joogaba arrimahaas o dhan waa laga rabaa laakiin ayaga fursadaha ay haystaan darteed ayaa rajo weyn ay uga qabtaa mxua shacabka soomaaliyeed iyo dowladaba
dabcan hadda markaad eegto gudaha dalka laf ahaanteed iyo fursadaha ka jiri karaa dowladdu in qurbajoogta ay ku dhiirigeliso inay dalkooda inta kusoo laabtaan sida hadda ay yihiin ganacsiga maanta magaalada muqdisho ka furan ama gobolada dalka xataa qurbajoogta raadkooda uga muuqdo siyaasad dowladda uga degsan dhiirigelinta caynkaasa si ay usii socoto saameynta qurbajoogta ee gudaha dalka ma jirtaa
runtii waa jirtaa muxuu ahaa annaga hadda wasaaradda qorsheynta waxaa lagu kabay waxay tahay muxuuaha maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha marka door weyn baa uga- uga bannaan taas ah sidii aan usoo jiidan lahayn soomaalidan qurbaha joogtay oo ayagana saaxiibo la ah wadamada ay joogaan iyo systemkii dhex galay bartay si allah siday eh, u keeni karaan runtii waa qorshayaal laakiin annaga waa la socotaa hadda waxaan mudnaanta koowaad siinaynaa amniga iyo xasilinta waxaan u abuuroynaa jawi oo qof kastoo soomaaliyeed dibadda jiro inta ku yimaado oo uu dalkiis ku maalgashan karo marka arrimahaas waa arrimo runtii aad maaragtay u socda iyagana waayo waxaan jeclahay inaan dib ugu laabto xaggii qaadka telefoonada qaybahoodii ugu dambeeyay inay fursadooda helaan qofka qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum maqal qofka kale ee qadka ku jira halo waaya waaya eh, xagga dareenka facebook oo ka imaanaya dadka barnaamijka tooska uga daawanaya wasiirkaan eegna iyaguna intooda badan inkastoo shirka soomaalida si guud eh, amada ka soo baxay iyo ay usoo dhaweynayaan in dowladda ingiriisku ay fursad siiso soomaaliya oo shir noocaasa ay marti geliso haddana waxaa dadku ay muujinayaan dareen ku saabsan fulinta waxyaabihii shirka ka soo baxay in shirarkii hore uu la mid noqdo dowladdu ka- xukuumad ahaan rajada aada qabtaan in fulinta go-aanaha shirka ka soo baxay shirarkii hore inuu ka duwanaado ee gaarka aan xeeta
runtii saan u sheegnay shirkan aada uga duwan yahay shirarkii hore dhici jiray kow waxay tahay fursad wuxuu la koobsaday eh, isbedelkii dalka ka dhacay Eh, shacabka soomaaliyeedna ay dareenkooda u muujiyeen meel walbay joogaan u taageereen Eh, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre Eh, fursadaas iyada ah inay maanta noogu soo hagaagto dowlad dalka ugu waaweyn ingiriiska in muddaha hogaaminayay arrimaha soomaaliya maantana ay shir noocan oo kale u qabtaan runtii waa fursad qaali ah fursadda laakiin waxa ka faa'iidaysan kara waxay tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda oo midooba iyagoo ka wada shaqeeya sidii horumar loo gaari lahaa baraha bulshadana runtii soomaalida qurbajoogta iyo kuwa gudaha joogaba aad baan uga mahadcelinaha sida ay eh, muxuu ahaa u isticmaalaan eh, baraha bulshada caalamku waxaan ma rabaynaa in la qiro soomaalidu inay ama facebook ha noqoto ama ha noqoto twitterba dadka ugu horeeya aan ku jirno Een, marka arrintaasna waxay nooga baahan tahay inaan ololaha sii wadno sida keliya ku wadi karnana waxay tahay inaan shirkii london iyo wix kasoo baxay taageerno qof kastoo soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa uguna baaqi lahaa in een, baraha bulshada si wanaagsan loogu taageero shirkaasi wixii kasoo baxay si wanaagsan loogala shaqeeyo dowladda sidii een, muxuu ahaa dabagal loogu sameyn lahaa ballanqaadyada la sameeyey si wanaagsan looga shaqeeyo dowladda sidii loo faafin lahaa halku-dhegga ee, muxuu ahaa dowladda ee ah nabad iyo nolol haddii qof kastoo soomaaliyeed uu isticmaalo hashtag nabad iyo nolol oo baraha bulshada ani waxaan isleeyahay caalamkao dhan inay hal mar usoo jeesan doonaan arrimaha soomaaliya taasna waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo isticmaala baraha bulshada inuu nala isticmaalo ee, muxuu ahaa halku-dheggaas
wasiir adoada mahadsan tahay aan mahadcelinayna mar kale fursadaada iyo waqtigaaga oo aad dadka usoo horteen aad la hadasho barnaamijka naga qayb gashay hadda soomaaliya shirkan in la qabto aad baa loo sugayay oo dad badan oo soomaaliya ay u hadalhayeen qabanqaabadiisa muddii socotay waa la qabtay waxay dadku isweydiinayaan dowladdan maxaa u xiga mar haddii shirkan london la qabto
kow horta dowladda madaxdeena qaranka waxay soo noqonayaan iyagu niyadoodu ay aada uga sarreyso sidii marka hore ay ahaayeen iyagoo soo helay ballanqaadyadii u baahnaayeen in la garabgelayo iyagoo qorshayaashii ay degsadeen ee, loo soo ansixiyey oo layidhi si wanaagsan baa ku socotaan waxay soo noqonayaan iyagoo qorshayaashii dowladda u degsanaa ha noqoto barnaamijkii horumarinta ee, qorshaha qaranka ha noqoto barnaamijkii ee, qa- ee, muxuu ahaa qorshe howleedka xukuumadda Ee, in waxay noo keenaysaa awalba anagoo diyaar u ahayn isla xisaabtan iyo in la dardar geliyo waxayna siinaysaa fursad ah inaan ka dhex abuurno qorshe howleed waxyaalihii ka soo baxay qorshahooleedkaasna wasaarad walba waxa uga toosan ay ka qayb qaadato kadibna shacabka soomaaliyeed lala wadaago ama isbuucii ama bishiiba loo sheego qorshayaashii la degsaday meesha ay marayaan sida loo rabo in shacabka iyo dowladdu ay isaga maaragtay wada qayb qaataan kow haddii ay sida qorshaha iyo ballanqaadka la fuliyo waxa dhacaysa marka maxay tahay waxa dhacaysa waxay tahay ciidankeena xoogga dalka oo la tayeeyo hela hubkii tasiilaadka u baahnaayeen waxa dhacaysa waxay tahay in maamulkeena maaliyadda iyo dhaqaalaha la hagaajiyo oo caalamku maalgashi la keeno dhalinyarada shaqo loo abuuro mashaariic badan dalka laga hirgeliyo taasna ay qoysaska soomaaliyeed dan u noqonayso ay heli doonaan nabad iyo nolol waxaa kaloo iyadana hoos socota in dowladdu qorshayaasheedii lagu dhiirigelinayo in doorashooyin hal cod iyo hal qof la qabtana ay runtii iyadana hergelayso haddii ay hergeshana qof kasta oo soomaaliyeed waxaa dan ugu jirto dalka in la gaarsiiyo hal cod iyo hal qof sababtuna waxay tahay si qof walba oo soomaaliyeed uu kaalin uga qaato masiirka dalkiisa taasna wax lagu gaari kara waxay tahay halkudhageyn ah nabad iyo nolol oo shacabka iyo dowladda iskaashadan kana wada shaqeeya
waad u maagtan munasib ugu dambeyntii marka kuna cabiraya dareenka iyo talooyinka dadku ay soo jeedinayeen iyo dareenka maanta lagu muujinayay adaa maanta dhan talooyin iyo fariimo dhegeysanaya su-aalana ka jawaabaya maxaad marka ugu dambeyntii dadka dareenka noocaasa muujinaya barnaamijka la socda ee soomaaliya dalgiis soo joogaan ama dibdiis joogaan ujeedin kara
runtii ugu horeyn shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu hambaliyeynayaa muxuu ahaa guushii shirkii london oo sidii loogu talagalay kusoo gabagaboobay kana soo baxeen muxuu ahaa arrimo muhiim u ah horumarka dalka labo shacabka soomaaliyeed ayagana waxaan uga mahad celinayaa sida ay ula socdeen muxuu ah shirkaas isaga ah oo ay aada qof walbaba u daneynayay dareenkaasna ay keentay midnimada iyo wadajirkeena inuu xoogoobo sidoo kale waxaan aada uga mahad celinayaa bahda warbaahinta soomaaliyeed oo la-aantood aysan ogaan lahayn wax meesha ka socdo waa la socotaayoo t v yo soomaaliyeed iyo idaacadahaba si toos ah ama live ayay u teginayeen oo qof walba soomaaliyeed meel walbuu joogo caalamka uu la soconayay madaxweynahoodii oo hadlaya wasiirkooda arrimaha dibadda oo hadlaya ra-iisul wasaare ingiriiska iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobey oo hadlaya arrimihii soomaaliyana ka hadlaya fursadda noocaasoo kalena runtii waa adagtahay si loo helo laba waxaan rabaa inaan aada uga mahad celiyo dowladda ingiriiska oo muddaba hormuud ka ahayd arrimaha soomaaliya shirkan keliya maahee runtii safaaradooda muqdisho joogta howlaha ay wadaan dhammaan gobollada mashaariicda ay ka fuliyaan waxayna tusaysaa sida ay uga go-an tahay haddana qof walaal ahoo inta kuu yimaado ku taageerayo haddana ku dhahayo caalamkii o dhan waa sugu kaayeera si lagu taageero runtii qof waddan laga heli kara ma jiro intaas waxaa sii dheer oo shacabka laga yaabo inaysan ogeyn golaha ammaanka qaramada midoobe ingiriiska wuxuu u fadhiya waxay tahay arrimaha soomaaliya mar walba uga ololeeya runtii iyadana taasna uga mahad celinayna ugu dambaystii muxuua dowladda federaalka waxaa ka go-an in qorshayaashii iyo go-aanadii ka soo baxay la dhaqangeliya la fuliyo shacabkana waxaan ka codsanaya inay nagu taageeraan aada u mahadsan yahay mudane injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yeliiso wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo habninta dadweynaha dowladda soomaaliya ayuu ahaa oo marti ku ahaa todobaadkan barnaamijka kulanka todobaadka ee raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka waxaanu mahad celinaya dhegeystayaasha daawadayaasha kala duwanaa ee waqtigooda u horay barnaamijkan ay la qayb galanaya barnaamijka la soo xiriiray iyo kuwa isku horay aan waqtigu u saamixin intuba guud ahaana barnaamijkii dhegeystayaal daawadeer intaa ayaan kusoo gabagabeynaya intaa barnaamijka soo socda ku kulmi doona todobaadka xiga hadduu alla ibno waxaan idin leenahay nabadgelyo